بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحين كل حجرني كتاب التوحيد عشر كانوا عشر كالحدناد waxaan ku sharaxaynaa qeybta labaad baabka saddex iyo tobnaad baabkii uu baabeeyey shiikhu baabu min ashirki an yastakiitha bigayri illaah aw yadcuu gayrahu aayadihii uu shiikhu ku keenay ayaynu qaar ka soo hadalnay aayadihii fi suurati yuunus oo labada aayadood ahaa iyo aayaddii kale oo fi suurati cankabuut ayuu shiikhu keena ayaynu soo sharaxnay weli aayadihii baa socda waxaa dhiman laba aayadood oo fi suurati axqaafa iyo aayad fi suurati namliya iyo xadiis uu keenay shiikhu raximah allahu tacaala marka saddexdaa daliil ayaanu ku sharaxaynaa casharkan lixdanaad qaala sheikhu raximah llahu tacaala waxa uu yidhi aayaduhu waday wa qowluhu waman adallu miman yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ila yowmi alqiyaama wahum can ducaa'ihim gaafiluun waman adallu yaa ka baadinimo badan waa macnaha ay laa axada adal ma jiro qof ka baadinimo badan miman ruux yadcuu baryayo u yeeranaya man ruux buu u yeeranayaa laa yastajiibu aan ajiibaynin oo hee odhan karin man laa yastajiibu lahu yeermada uu u yeeraya dhawaaqa uu yeeraya hal mar ma ajiibi karo ma odhan karo hee maxaa iga rabtaa ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaame laga gaaro ey inta adduunku taagan yahoo dhan hadduu u dhawaaqayo weligii ma ajiibayo laanna muxuu ajiibaa qof dhintay oo lafihiisii abaar cunay buu u dhawaaqanaya awow hebelow buu ku hayaa sheikh hebelow buu ku hayaa markaa dee qofkaasi weligii hee ma odhan karo liannahu waa dhintay meyt waay marka man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama ayuuna ajiibaynin wahum can ducaa'ihim gaafiluun wahum walxaal hum kuwaa la baryayaa can ducaa'ihim kuwaa baryadooda ay baryayaan khaafiluuna waa moog yihiinoo warba uma hayaan muxuu ajiibaa warba uma haya in la baryaye haddii uu ogaan lahaa in la baryayo oo waxa weeye uu dareemi lahaa ayaaba dhici kari lahayd inuu la yidhaahdo muxuu u ajiibi waayo laakiin hadda waaba khaafil warba uma hayaba aayaddan marka waxay xididada u jartay oo xididada u goysay dadka ilaahay waxaan ahayn baryaya ayay shirkigoodii waayo alistiqaadatu bigayri illaahi waa shirku akbar waa shirku akbar sida culummadu caddeeyeen sida ibnu qayim raximah allahu tacaala madaariku saalikiinka uu ku caddeeyey sida uu caddeeyey sunca allaahi alxalabi kitaabkiisa sayfullah waxa weeye calaa man kadaba alawliyaa waa shirku akbar waayo waa shirkigii ay samayn jireen gaaladii mushrikiinta ahaa quraysh quraysh waxay baryayeen oo cibaado u samaynayeen dad dhintay iyo sanamyo iyagoo ay qorqoreen oo ay dadkii dhintay ka mateleen sidii laata iyo aynu ku soo marnay qowmu nuux ayaa inoo imaan doona waynu ka hadli doonaa quluwiga ay ku sameeyeen shanta fii suurati lagu sheegay nuux wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan ilaa aakhiri aaya shan nin oo saalixiinay ahaayeenoo culummaha markay dhinteen quluwi lagu sameeyey qabuurahoodii markii dambena sanamyo laga dhigay idan qurayshi waxay ku andacoonaysay oo lahayd kuwaan ilaahay bay noo dhoweynayaan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa dadka maanta jooga oo qabuuraha dul fadhiya oo qabuuraha baryaya oo ciidda ka qaadanaya oo awliyada u dhawaaqanayana waxa ay leeyihiin ilaahay bay noo baryayaan oo ilaahay xaggii bay nooga shafaaco qaadayaan idan hiya hiya weye marka marka waxaa kala duwan waa in lagu baraarugaa waxaa kala duwan in la yidhaahdo al-istiqaathatu bikayri illaahi waa shirku akbar taa laa shaka in lagu gaaloobayo laakiin qofka muslimkaa oo sameeya isaga bicaynihi lama gaalaysiinayo wuxuu u baahan yahay iqaamat alxuja waintifaa'i almawaanic masaladaas aad baan ugu celcelinay in dadka la gaalaysiiyo ma aha laakiin waa in dadka xaqa loo sheego oo loo caddeeyo shirkigan qofkii markaa isagoo cilmi leh oo garanaya calaa bayina arrintaa u raacaa hadda ilaahay baa la xisaabtamaya oo waxa weeye ilaahay baa og qalbigiisa iyo carabkiisa iyo waxa uu samaynayo oo dhan laakiin waxaa laynoo sheegay aayaddan waman adallu miman yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama wahum can ducaa'ihim khaafiluun horta ilaahay wuxuu sheegay cid ka baadinimo badan inaysan jirin oo laa axada adal dalaalkuna waa qofku markuu dhumo waa ay dariiqii xaqa ahaa uu ka dhumo ha waa inaga intaa akhriyayna khayru lmaqduubi calayhim wala daaliin annasaara waa dhumeen waayo jahli bay ilaahay ku caabudeen marka qofku hadduu dhumo hadda waxa uu ku dhacayaa waa jahli waana dariiqii xaqaabuu ka dhumayaa wey marka kuwaasaa dadka ugu baadinimo badan miman yadcuu min duuni illaahi ilaahay ka sokow baryaa marka yadcuu waa cibaadadii waa ducadii cibaadada iyo ducaau lmas'ala labadaba waa soo gelayaan ha man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama waxa uu baryayaa cidaan ilaa iyo yowma alqiyaama hee odhan karin oon wax u qaban karin oo wax tari karin ayuu baryayaa waxaa dhici karta dadka inay ishkaal qaar keenaan oo yidhaahdaan awliyada markaanu barino wixii aanu ka barinay waa helaa ha taas hore baan uga hadalno waxaan nidhi culummaduna waa caddeeyeen waa al-ibtilaa waalimtixaan waxaa dhici karta qofkaani markuu awliyada u dhawaaqdo wixii uu rabay inay shayaadiintu u qabato ama inuu waafaqaba qadarkii rabbi oo awalba waxaan uu heli lahaa laakiin isaga ay ku noqoto ibtilaa walimtixaan halkaa uu caqiidadaa xun ku dhaco markaa uu aamino sidaa uu waxa weeye ku halaagsamo ha marka ha baryin cid aan ku ajiibi karin allah subxaana wa tacaala isagaa yidhi waidaa saalaka cibaadii cannii fa innii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan ha allah isagaa ku ajiibaya aayaod kale wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum maxaad marka cid kale u baryaysaa uga baahan tahay uma baahnid wa wahum can ducaa'ihim khaafiluun taana waxay kutusaysaa jumladaasi tabardaradooda iyo inaynan bawarba u haynin ha xataa malaa'igta kuwii baryi jiray aakhare markii la yimaado oo la yidhaahdo kuwaan ma idinkeeda caabudayeen ilaah way ka beri noqonayaan subxaanak ilaahayo kuwaan anaga nama caabudan bay odhanayaan bal kaanuu yacbuduuna aljinna jinni bay caabudi jireen ha nabiyullaahi ciisa calayhi salaam markii la weydiiyo oo la yidhi anta qulta linnaasi itakhiduuna ummiya ilaahina min duuni illah qaala subxaanak ilaahayo waxaas waa ka nasahan tahay maa kaana maa yakuunu li an aquula maa laysa lii bixaqi waxa aniga igama suurtowda buu odhanaya idan marka culammadu waxay yidhahdeen awliyadan la baryaya hadday saalixiin haayeenna sidaa malaa'igta iyo nabiyullaahi ciisa uga beri noqonayaan bay hadha uga beri noqonayaan hadday iyagu waxaan u jideeyeen oo noocaan bareen oo ka raalli ahaayeen markay noolaayeenna haddaba iyagoo kaleo waxa weeye shirkigaasay ku wada jiraan oo waxa weeye shirku akbarkaas ayay ku wada jiraan allah waxa uu yidhi haddana waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an haddii dadka lasoo kulmiya maalinta qiyaamaha oo min awalihim ilaa aakhirihim halkaa la isugu keeno oo qabuurihii laga soo baxo kaanuu lahum acdaa'an waxay u noqonayaan kuwii la baryi jiray kuwii baryi jiray cadow bay u noqonayaan oo waxay leeyiin war aniga ha iga tag balaad baryaysa iyo haysoo haysoo raacini balaayaad baryaysay ee waxa weye dhibaatahay soo jiidana ordiga tag ujeeda waa la kala beri noqonaya sida shaydaanba markii naarta lagu guro uu uga beri noqonayo cid alla ciddii naarta la gashay Mhm. uu ka beri noqonayo saasoo kale wey waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaan ujeeda kaanuu lahum acdaan cadow uu noqonaya wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin waana ku gaaloobayaan ay macnaha way inkirayaan oo waa diidayaan oo waxay leeyahan annaga namayda caabudaynin oo kufrigu waxa weye wixii inaad inkirtid oo diidid marka wa kaanuu bicibaadatihim kaafiriin marka khulaasatu lqowl aayaddaa waxaa laynoogu sheegay inuu qofka cid kala baryaya horta yaa kan dadka ugu dhunsan wuxuu inoo sheegay kan uu baryayaa inuusan war u haynin waxaa laynoo sheegay inuuna ajiibi karin waxaa laynoo sheegay aakhiro inuu ka beri noqonayo intaasoo dhan marka qofka caqliga leh waxa ugu sugan cibra inuu ku cibro qaato oo banaankiisa maro Mm. waa fi suurati axqaaf aayadda kaloo ku xigtaa oo shiikhu keenay wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala ee shiikhu wuxuu yidhi waqowluh aman yujiibu almudara idaa dacaahu wayakshifu asuu'a wayajcalkum khulafaaa alardi a ilaahum maca allah ujeeda waa fi suurati naml aman yujiibu lmudara ya- kan ajiiba ay amtaani waa amti muqadacad ahayd ay bal oo kale ayay la macno tahay aman yujiibu lmudara bal man yujiibu lmudara idaa dacaahu yaa ajiiba qofka marka uu dhibaataysan yahay ama xanuun ama faqri ama cabsi ama dhibaato ku timaado oo ilaahay uu baryo yaa ajiiba allah baa ajiiba subxaana wa tacaala laakiin dad badan baa waxaa arkaysaa markay dhibaato hayso ilaahay aan baryayna awliyadii baryaya dad baa laga sheegaya markii la qaxay doonyihii oo harqanaya markay doonyuhu dadka la gadoomeen koob iyo sagaashankii qaar baa la arkay doontii baddii buu sii quusayaa doontii waa harqatay markaasuu leeyahay sheekh cabdiqaadir jeylaaniyow sheekh cabdiqaadir jeylaaniyow muxuu kaa qaban karaa sheekh cabdiqaadir jeylaani doon harqatay warna uma u hayo wuxuu kaa qaban karana ma jirto meesha odhan lahaa yaa rabbi yaa rabbi waa arrin aad iyo aad u khatara marka man yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaaa alardi a ilaahu maca allah yaa dhibaatada fay- fayda wayakshifu suu xumaanta asuu waa wax kasta oo xun oo kugu dhaca xanuun dhibaato mashaakil markaad u dhibaatootid almudara waa qofka dhibaataysan weeye oo dhibaatada iyo ciriiriga ku jira yaa marka ajiiba oo baryadiisa ajiiba yaa waxa weye dhibaatada ka fayda allah subxaana wa tacaala cid kale maya cid kale ma awoodo ha wayajcalukum khulafaa alardi yaa idaka yeela kuwa dhulka iska dhaxlay oo waxa weye jiilan bacda jiil ma awliyaa ida abuurto oo dhulkaan ida keentay mise allah ilaah baa ida keenay markaasaa lagu raacay a ilaahum maca allah ay macnaha ma ilaahay bay ilaahyo ka- cid kale la baryayaan waa inkaar wey ay ma jiro allah subxaana wa tacaala cid lala baryaa ma jirtee ilaahay keliga barya wey idan aayaddaanna waxay ridiyeysaa in tabardarradoodii iyo wuxuu shiikhu u daliishanayaa inaynan waxba qaban karin idan haddaynan marka markaa dhibaataysan tahay wax kuu qaban karin ma marka la faraxsan yaho durbaanka la iska garaacanayo miyaa marka nafta loogu sheekaynayaa awliyaa wax qaban karta dad badan baa aaminsan oo nimankan hadda garaacda durbaanka oo habeenka khamiista iyo arbacada iyo garaaca arbacadana waxay ku leeyihin awliyadaa soo xaadiraysa khamiistana waxay ku leeyihin nebigaa imaanaya waa khuraafaad noocaasa waxayna ka keeneen soomaalida asalkooda caqiidada waxaa laga keenay niman hindiya oo la yidhaahdo bahlawiyiin oo culummaduna gaalaysiiyeen waxay aaminsan yihiin nebi maxamed waa nool yahay habeenka khamiista oo ay ay mawliidka akhrinayaan ayay kursi weyn u dhigayaan markay marqaamaan say durbaanka u garaacayaan bay istaagayaan intay yidhahdaan xadara xadara markaasay leeyihin nebigii baa noo yimid shaydaan baa inta ugu yimaado kursiga ugu soo fadhiista madaxa u salaaxaya Mm. waa caqiide aad u liidata waa niman xun weeye oo bahlawiyiin baa la yidhahdaa bakistan iyo hindiya iyo meelahaasay ku badan yihiin waa firqa daalla waxaasaa laga keenay marka waa arrin aad iyo aad u khatar ah in waxaa la aamino ilaahay baa koomkan maamula cid kaloo wax ku siin karta male waxa weeye waxaad u baahan tahayna ilaahay baa laga baryaa ha qaar baa arkaysaa nadar ka gelaya oo waxa weeye shardi ka xiranaya oo awliye qabuuraheed ku wareegaya waxaasoo dhan waa baadil wey aayadihii markuu intaa shiikhu uga baxay waxa uu keenay xadiid waxa weeye arrinta ka hadlaya waxa uu yidhi warawa dabaraaniyu dabaraani waa saaxibu lmacaajim oo waxa weeye sulaymaan ibni axmed waa sheekh culimmadii hore oo waaweyneed ka mid a saddex boqol iyo lixdankii dhintay waxa uu leeyahay mucjam alkabiir wa mucjam alawsad walmucjam alsagiir almucaajim athalaatha ayaa la yidhaahdaa waa kutub badan buu leeyahay xadiitha waa min culamaa almuxadisiin buu ka mid yahay waxa uu yidhi marka shiikhu warawa dabaraaniyo biisnaadihi sanadkiisa waxa uu ku wariyey waxa uu yidhi annahu kaana fi zamani nabiy sal slam munaafiqun waxaa jiray zamankii nebiga calayhi sala salaam fii cahdi nabiyi madiinaa la joogay nin munaafiqa ayaa jiray oo yu'di lmu'miniina mu'miniinta dhibaa oo dhibaateeya oo mu'miniinta dagaal iyo awood ku dhibaateyn maya hadal iyo cay iyo waxaasuu ku dhibaateyn jiray ha markaasay wa marka culammadu waxay yidhahdeen markay sharaxayaan waa ixtimaal in loo jeedo cabdullahi ibnu ubay ibnu salool siduu sheekh cuthaymiin tilmaamo waana muxtamil inuu mid kale yahay laakiin caan waxaa ku ahaa mu'miniinta inuu dhibo cabdullahi ibnu ubay ibnu salool oo dee nin odayana ahaayoo qabiil hogaaminayayuu atbaac badan lahoo munaafiqiintoo dhan madaxa u ahaa inuu kaa yahana waa dhici karta laakiin lama jeeginoo waa la ibhaamiyey rajulun munaafiqun ayaa jiray fa qaala bacduhum qaarkood baa waxay yidhaahdeen qaarkii kale la hadlay quumuu bina ina kiciya ina keena nastakiisu birasuuli illahi sal slam min hada almunaafiq aan rasuulkii ilaahay gargaar ka dalbanno inooga gargaaro munaafiqan waa u yimaadeen markay arrinta u sheegeen buu nebigu wuxuu yidhi fa innahu laa yustakaasu bi aniga la ima gargaar weydiisto innamaa yustakaasu billaah ilaahay baa la gargaar weydiistaa macnaha istiqaasada ilaahay baa iska leh aniga laima gargaar weydiisto oo waxa weeye istiqaasada inay kusoo tacriifnay dalabulkawth macnaha gargaar weye gargaar dhibaataa ku haysa yaa kuu gargaari kara allah subxaana wa tacaala ha marka labay u kala baxdaayo wax sida uu suncallahi alxalabi kitaabkiisa ku tilmaamo istiqaasadii midna waxa weeye waa middaa ilaahay keliya uu leeyahay oo waa fi ma laa yaqdiru ila allah ilahay ma cid kale waxaysa awoodin midna waa umuur alcaadiya macnaha inuu waxa weeye qofku ku hiiliyo iyo waxyaalahan caadiga ah taas waxa weeye istiqaasadaasi ma aha mid dhibaato leh waa waxyaalaha daahirkaa oo caadiga weeye oo afcaasha ku imaanaya xadiidkan waxa weeye dabaraani fi lmucjam alkabiir buu ku warinayaa wuxuuna ka warinayaa can cibaadat bna samit waxa uu yidhi alhaythami raximah llahu tacaala mujmac azawaa'id rawaahu dabaraaniyi buu yidhi bimucjam alkabiir waxauna warijaaluhu rijaalu saxiix buu yidhi raggiisu waa rag wada sanadka saxiixa laakiin waxaa ku jira buu yidhi maaragtay ibn lahiica cabdullaahi ibn lahiica wuxuu ahaa nin shiikoo weyn buu ahaa oo waxa weeye kutubtii baa ka gubatay muxadisiintii buu ahaa xagga xifdigana waa ka liitay kutubtii kutubtuu ka warin jiray baa ley wax markay kutubtii ka gubatay ayuu isku dhex yaacay marka waxa weeye waxba kala garan waayey waa la daciifiyey marka xadiidku waa daciif waxaa ku jira cabdullaahi ibni lahiica culammadana saas ayay ku daciifiyeen marka hadda istinaas iyo wuxuu u keenayaa shiikhu maadaama aayadihii oo dhan uu soo caddeeyey ayuu ku xoojinayaa laakiin aayadaha caddeeyey istiqaasadii oo dhan alistiqaasatu lilaah ilaahay baa istiqaasada la weydiistaa ilaahay xaggii baa laga dalbaa awliyana shaqo kuma leh cid kalena shaqo kuma leh laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal walaa weliy midna min alawliyaa cid la weydiisanaya ma jirto ilaahay baa la weydiisanayaa taas weeye sida saxiixa ah marka waxaan ka faa'iideynaa inay waxaasoo dhan xaaraamta aan la ogolayn waana shirku akbar yaan lagu kadsoomin oo arrintaa la iska ilaaliya waa arrin khatara weeye marka masaa-isha iyona waa arki doonaa insha allah cashirka dambaan ku sharaxaynaa walxamdulilah rabbi alcaalamiin